جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadaan idiin heynana waxaa ka mid ah dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ee ka dhaca qeybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya kataab al akhbaariye ayaa bahaystay filimka weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayada baay shil gari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed ee ka dhacay deegaan dhaca waqooyiga dalka soomaaliya dood cilmiyeed ku saabsan xaaladda filistiin halka ay kaga taalo caalamka iyo ahmiyadda ay leedahay ayaa lagu qabtay xarunta jaamacadda alqima degmada jirib ee wilaayada jubbada dhexe iska horimaad u dhexeeya malishaad ka watirsan murtadiinta ee xalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya cabsi dhanka caafimaadka ee soo wajahday bulshada ku dhaqan deegaan xeebeed hoostaga magaalada garaacad ee gobolka mudug kadib markii halkaas ay ku soo caarisay haan sumaysan أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر waa subaxnimo talaadada taariikhuna ku beegan tahay afar labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta ee kuwa cadowga allah ee ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya walaalkeen marwaan maxamed ayaa faahfaahinaya warkaasi ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayadii islaamiga ah ee bakola waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada etoobiya ee degmada xudur oo ka mid ah doobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakola dhanka wilaayada gedo libaaxada islaamka ee ku sugan furimaha hore ee wilaayadaasi ayaa xalay weerar ku qaaday xerada barxow ay murtadiinta ku leeyihiin degmada badhaadhe ee gobolka gedo dhinaca wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee xaafadda bankhiyaamo ee magaalada baydhabo dhanka wilaayada shabeellaha hoose waxaa faahfaahinan dheeraad ah laga helayaa dagaallo culus oo habeen hore ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee buudnabilan iyo buulabacaad ee magaalada markaa saraakiisha mujaahidiinta ayaa ay noo xaqiijiyey in weeraradaasi uu ku dhintay hal askari oo murtad ahaa halka ay ku dhaawacmeen ilaa afar askari oo kale oo isla maleeshiyaadka riddada ahaa isla shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay weerareen isbaaro maleeshiyaadka riddada u tiilay halka loo yaqaano daa'uud yare oo u dhexaysa deegaanka jasiira iyo magaalada muqdisho dagaalka markii uu muddo kooban socday ayay murtadiinta kala carareen waxayna mujaahidiintu soo qarmaysteen agabyo ciidan sidoo kale shabeellaha hoose waxay ciidamada mujaahidiinta xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee xaafadda mukayga ee degmada afgooye weeraradan lagu beegsaday ciidamada kufaarta ah ee duulaanka ku soo qaaday dalka iyo maleeshiyaadka dabadhelifyada u ahaa waxay imaanayaan xilli ay sii kordheen howlgallada kala duwan ee lagu dhigbixinayo cadowga allaah mahadsanid marwaan kataab al akhbaariye ayaa baahisay filimka weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayada baay walaalkan abu xasan ayaa warkaas inoo haya
filimkan kooban ee uu baahiyey kanaalka muuqaal aragga kataa'ib al ikhbaariya waxaa lagu soo bandhigayaa weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay afaafka hore ee degmada buurxa kabo ee wilaayada baay weerarkan oo u dhacay sidii mujaahidiintu ay u qorsheeyeen waxa uu sababay khasaare kala duwan oo soo gaaray maleeshiyaadka murtadiinta ee isbaarada u taalay islamarkaana shacabka muslimiinta ku dhacayay qoriga caaradiisa waxaa muuqaalka ka soo muuqanaya maleeshiyaadka murtadiinta oo marka xabaddu ay bilaabatay oo dajabsaday iyo laba ka mida maleeshiyaadkaasi oo iyagoo cararaya ay haleeshay xabadda mujaahidiinta goobtana lagu dilay lagana qaadanaya qoryihii muslimiinta ay hantidooda ku dhacayeen qiibaha dambe ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa qanimadii murtadiinta laga furtay dabadhilifka koorta leh intuu gaalka daba joogo ee hilibka intuu dubaqado ugu diyaarinayo qudaartana u doondoonaya ee suuqa oga doono dadkiisana in la dila barqa kula dardaarmaayo dulligaa dareen laawaha diinna kula sheegto ma u dulqaadanaa waa su'aal shacabka loo daayey da'nigayga siday tahay haddaan dib uga faalloodase waa inaan dagaal kula jirnaa daa'in abidkeeni waa inaan dagaal kula jirnaa daa'in abidkeeni mahadsanid abu xasaan shil gari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed ee ka dhacay deegaan dhaca waqooyiga dalka soomaaliya walaalkeen abusheyba ayaa warkaasi faahfaahinaya wararka ka imaanaya waqooyiga soomaaliya ayaa sheegaya in shil khasaare kala duwan dheliyey uu shalay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolkaasi shilkan ayaa si gaara waxauu kaga dhacay duleedka waqooyi ee magaalada salaxley ee dhacda waqooyi galbeed ee soomaaliya waxaana uu shilku yimid markii uu rogmaday gaari ay saarnaayeen dad rakaab ah inta la xaqiijiyey waxaa shilkaasi ku dhaawacmay ilaa iyo siddeed qof sida ay soo wariyeen dad goobjoogayaal u ahaa dhacdadan sawirogelinkii dambe ee shalay lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayey gaariga rakaabka ah ee shilka galay iyo sidoo kale burburka ka dhashay shilkaasi lix iyo tobankii bishan ayay ahayd markii shil xoogan oo ka dhacaya duleedka magaalada qabri bayax ee dhaca dhulka soomaali galbeed ay ku dhinteen kow iyo toban qof oo rakaab ahaa halka ay ku dhaawacmeen afar iyo labaatan kale mahadsanid abusheyba dood cilmiyeed ku saabsan xaaladda filistiin halka ay kaga taalo caalamka iyo ahmiyadda ay leedahay ayaa lagu qabtay xarunta jaamacadda alqiima degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe walaalkeen cuhmaan axmed dhuubo ee faahfaahinaya wuxuu ahaa multaqihii labaad ee ay qabato jaamacadda alqima kaas oo looga hadlayay xaaladda ay la nool yihiin walaalahan filistiin multaqaha waxaa ka soo qayb galay culimo macallimiin aqoon-yahano mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta ardayda jaamacadda alqima ardayda machadka khiraa'aadka ee imaamu sakhaawi machadka albayaan ee lagu barto luuqadda carabiga dugsiga sare alhijra machadka qurduba iyo goobo kaloo waxbarasho amaba si guud bahda waxbarashada qaar ka mid a culimmadii ka qayb gashay multaqaha ayaa kasoo qaybgalayaasha siiyey duruus ay ku fahmi karaan waxa ay tahay filistiin iyo ahmiyadda ay u leedahay muslimiinta axdaasiyaadkeeda ama mowqica ay dhacdo waxay ku taallaa wawasadilfi aasiya falastiin masaaxada ay ku fadhido dhul ahaan kilomitir square masaaxada xagga bariga waxaa ka xiga suuriya urdun xagga qarbiga waxaa ka xiga baxrulmutawasat wa min aljunuub masar wa khaliij alcaqaba mowqifka waxaa lagu xadiday intii ka dambeysay waa fatra iyo afar sano ah taqriiban dabcan waa fatra caalamka uu isbedelay muslimiinta dacfigoodii uu soo muuqday ahamiyadda dhulka isaga ah dee waa meel isku xiraysa saddex qaaradood qaaraddii yurub waa baddaas qaaraddii afrika waa masar qaaraddii aasiyana iyadaaba ah marka saddex qaaradood meel isugu imaanayso waxay sahlaysaa ganacsigii isdhexmarkii fawaa'id fara badan
kasoo qaybgalayaashii multaqaha ayaa ka aragtiyo dhiibtay lanaa fii xima alqudsi majdun taliid banaaha aljuduudu bidamin watiin dhiigooda ayay ku waraabiyeen bulkeetiyada qudsi ay ku dhisan tahay fatiscuuna caaman yainu lmasra yudanisu cirdi yahuudun laciin yusharidu shacbi yujawicu tiflii wayaqtulu shaykhan wayudhid janiin waxyaabaha ay ka fahmeen waxa ay tahay filistiin waxaan ka mid ahay ardayda labada machad asakhaawi iyo albayaam filistiin waxaa ku yaala qiblatu lmuslimiina aluulaa meeshii qibladii muslimiinta ugu horreysay ay u tukan jireen filistiin bay ku taalaa waxyaabaha hadda ku dhacaya walaalahana falastiin waa waxyaaba innaga inagu dhacayo oo waxaawey aynu daraangna ay tahay waay filistiin mowqiceeda iyo ahmiyaddeeda marka in laga hadla la rabo waxaa lagama maarmaan ah sidan oo kale in lasoo qaato aayadda qur-aanka kariimka ah ee boorka noogu qoran oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay sidaad boorka ka arkaysiin subxaana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah baaraknaa xawlah in dadka muslimiinta ah guud ahaan ay waajib saaran tahay waana gobolkeen ama qayb innaga inaga mid oo jariixa waxay u baahan tahay markaa raganimay u baahan tahay iyo talo haddii la rabo gobonnimo iyo dadnimona sideedaba cidlo lagama qaato nin soomaaliya oo shaaciroo gabyaba wuxuu yidhi samaan laguma doonee xornimo waa senga u fuuleh sallax dakharle mayd soobir iyo seedo u warangooyo soofkoo la kala qaada iyo siiga kor u duusha iyo libintu waxay saaran tahay suluf colaadeed walaalaha yeman min hunaa nabda o filaqsa naltaqi annaga shicaarkeenna had iyo jeer alqudsu lan tuhawad multaqahan ayaa noqonaya midkii labaad ee ay soo qabanqaabiso jaamacadda alqima waxaana midkii kan ka horreeyey ee lagu qabtay isla jaamacadda alqima looga hadlay damicii xabashida etoobiya ee biyaha soomaaliya aad buu mahadsan walaalkan cuhmaan oo kaasi ahaa iska hormaad u dhexeeya maliishaad ka oo tirsan murtadiinta ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya sida warkaasi ku faahfaahinaya walaalkeen cabdulqani maxamed habeennimadii xalay waxaa magaalada muqdisho ku dagaalamay maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta kuwaas oo kale ahaa maleeshiyaadka waxaa loogu yeero haram cad oo ka mid ah booliiska murtadiinta iyo ilaalada wasiirka waxaa loogu yeero qorsheynta kooxda ridada ah murtad beene beene dagaalka ayaa si gaar ah kaga dhacay halka loo yaqaano kilomitr for waxaana dagaalka uu yimid kadib markii maleeshiyaadka haram cad ay rasaaseeyeen gaariga uu la socday wasiirka qorsheynta waxaana dhankooda rasaas uga soo jawaabay ilaalada sarkaalka israsaaseynta oo muddo kooban socotay ayaa inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay hal qof oo shacab ah halkaa uu ku dhaawacmay askari murtad ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka haram cad maleeshiyaadka murtadiinta ayaa caado u ah in dhexdooda ay dagaalamaan waxaana dagaaladaasi ka dhashaa khasaare nafeed oo dhimasho iyo dhaawac leh waxaana xusid mudan in dagaallo ka dhacay caasimadda iyo deegaanada kale ee ay kaga sugan yihiin gobolada dalka ay isaga dileen askar iyo saraakiil muhiim u ahaa murtadiinta mahadsaned cabdulqani cabsi dhanka caafimaadka ee soo wajahday bulshada ku dhaqan deegaan xeebeed hoostaga magaalada garaacad ee gobolka mudug kadib markii ay halkaasi kusoo caarisay haan sumaysan walaalkeen yaasir maxamed ayaa faahfaahinaya sida ay sheegeen dadka ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka mudug haan sumaysan ayaa ku soo caarisay xeebta gobolkaasi waxaana laga cabsi qabaa in arrintani ay musiibo ka dhalato goobjoogayaal ku sugan deegaanka caalfooxshe ayaa sheegay in haan ay sun ka buuxdo xalay ku soo caarisay deegaanka oo hoostaga degmada garaacad haanta oo ka samaysan macdan ayaa laga dareemayaa dildilaac waxaana amar lagu siiyey kalluumaysatada inay ka fogaadaan xeebta fogaan dhan saddex kilomitir maamul goboleedka ashadla diriirka ah ee isku magacaabay puntland ayaa war uu soo saaray ku sheegay in haanta kusoo caarisay gobolka mudug ay ka mid tahay qashinka sumaysan ee maraakiibta shisheeye ku daabulaan badda soomaaliya sanadadii lasoo dhaafay sidaanoo kale ayay haamo sumaysan ugu soo caariyeen xeebaha gobolada shabeellada dhexe shabeellada hoose bari iyo mudug ee dalka soomaaliya maraakiibta sunta ku daabulaysa biyaha soomaaliya ayaa heshiisyo kula jira dowladda ridada ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho taasi oo lacago malaayiin ah ku qaadatay sidii halis loo gelin lahaa dadka iyo duniyada intaba aad buu mahadsan walaalkan yaasirow kaasi ahaa warkii subaxnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda andalus waanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu